waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waa gartay weeraradii hadda u dambeeyey oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo baydhabo ma waxaad is leedahay waxay ka turjumayaan al-shabaab oo isa soo muujinaysa oo ka faa'iideysanaysa xilligan oo hadda xilli kala guura oo doorasho loo diyaargaroobayo khilaaf uu ka dhex jiro madaxda soomaalida gudaheeda mise waxay muujinaysaa tabardarro ka jirta hay-adaha ammaanka ee dalka
labadaba way muujinaysaa waxay kaloo muujinaysaa in arrinta ay sidaan bay iska ahayd sameynkii lasoo dhaafay oo dhan inaysaan ahayd oo labadii biloodba mar afartan iyo shantii isho labadii bilood ugu badnaan ay shabaabka hotel weerarhayeen madaxtooyada waa weerareen waad ogeyd baarlamaanka waa weerareen waad ogeyd maxkamadda waa weerareen waad ogeyd xafiiska ra-iisul wasaaraha waa weerareen u n ta waa weerareen amisom heerka waartarkeeda iyo muqdisho airport intaas goor kala duwan bay weerareen hoteelada muqdisho mid kasta laba goor saddex goor ay ku noqdeen ama maka aad mukaraba dheh ama jasiira dheh ama kuwa kala dheh marka trendigan ama arrin sidaanay ku socotay oo saana in dhawaale caadi ahayd oo arrinta ay ku socotay haddana macnaha wakti kala guuraa laysa galay oo siyaasadda iskasii adkaatay iyaguna inay ismuujiyaan oo mar kasta ay ay ama haddii dadka ay maaragtay shabaabka ka tirsan ama kuwa dowladda jooga ama kuwa gudaha jooga si u dhiirigeliyaan oo isku dhiirigeliyaan inay talaabooyinkan qaadaan suwada siyaasadda iyago ahayd marka waxyaabahaas oo dhan baa isbiirsaday laakiin haddii laba sano saddex sano saana manaa tugta u socotay oo maaragta hadda meer baa la gelay waa gartay tan u dambaysa cabdirashiik khaliif adoo aada u mahadsan haddii hay-addiinu cilmibaaris kala duwan bay ku samaysay arrimaha soomaaliya aadna uga warqabtaa shirka hadda u dambeeyo ka dhacay istanbul waxyaalihii ka soo baxay wixii looga wada hadlay iyo qodobadii ka soo baxay sidee u aragtaa hadda iyo inta u dhexaysa agosto ay ugu eg tahay dowladda iyo baarlamaanka hadda joogtana maxaad is leedahay way dhici doonaan soomaaliya hadda shirkan shirkii lixaad oo noociisa ah oo uu ahaa oo madal ay ku kulmaan siyaasiyiinta iyo madaxda soomaalida iyo bulshada caalamka waxa loogu yeero bay ahayd dadkii isku yimid qofka soddon iyo gruubka soddon bay wateen bulshada caalamku iyagu macnaha deadlines iyo macnaha arrimo madlanaabaa jiray iyo ballamaa jiray ahaa in labada kun iyo lix tobanka maaragtay dowlad cusub lasoo dhiso oo qoladan s cusbooneysiisan maxaa la yidhahdaa marka hadda ka horna de ay dadkii la shirshirhayeen lixdii shir oo ka horreeyay kan arrin laga hadlayay oo marka horna doorasha intaa la odhan jiray markaana maaragtay wax kaloo aan isla ogol lahay oo xulasho ah baan soo dhamaysteynaa waa arrinta ahayd dadkii badankiisii ayagii meesha tegay marka laga reebo puntland oo ay isku isla aqbalsanaayeen bal hadda habkan four point five-ka iyo wixii ay soo saareen markii ay muqdisho iyo ku kulmeen marka dadkaas marka kala duwan dowladda federaalka xoogaa in turkiska xoogaa xormo u haysa inay tagaan xoogaa isku dowladeeyaan oo dowlad isku ekeysiiyaan waa iska rabeen marka danahaasa un lalahahaa waktigu hadda waa iska ciriiri waktina waa jiraayo hadda ilaa july august oo kale shan bilood waa la haystaa haddii marka si dee ummaddan maslaxadeeda laga fikanayo loo loo loo wada shaqeeyo oo banoniga dhexda lasoo dhigo oo ila nin gooni hadda tala gooniya awood gacanta ugu jirto ma jiro doorasho cod iyo qof qof iyo cod markay tahay shacabka soomaaliyeed bay hawsha ku wareegeysaa hadda dadkan ama gobolada jooga ama kuwa muqdisho jooga madaxda ah wax mas-uuliyad gooniya oo hadda ay dadka dheer yihiin ma jirto dadka waxay u ballan qaadeen doorasho inay gaarsiiyaan doorashadii waa ka baq waa ka baaqsadeen wixii ka dambeeya waxaa la mastuura oon wax maslaxadda ummadda lagu fiirinayo oo loo qaateena in laysku afqarto in baa lagu khasban yahay laakiin sida hadda macnaha shabaabkuna ay usii tugta ugu sii wadaan adduunkuna hadda ogania jabsan yahay runtii iska dabakalaabashada soomaalida labaatan iyo lix sano iska dabakala laabanayay baahiyaha kaloo adduunka ka jiro meel daqiiqa iyo ka baxaya ama ciraaq ha noqoto ama ha noqoto syria ha noqoto ama meelaha kale ha noqoto waxaasoo dhan waxay muujinaysaa fursadadana waa jirtaa oo saddex shan bilood waxaa lagu toostoosin karaa meel dhexe waxaa lasugu keeni karaa macnaha muus iyo kudaalid soomaalida lagu daalay iska daba wareegoodana waa jirtaa oo runtii momentumkii iyo fursadii iyo waktigii la soo gudboonaaday dowladdan hadda waktigeedu dhamaanayo labada kun iyo labiyo tobankii mid weyn buu ahaa oo haddana dee un maaragtay tugtuna socoto adduunkuna xoogaa hadda maaragtay yaaban yahay iyagii iyo maamuladii iyo guud ahaan xildhibaanadii iyo wixii sida qeylada u yeerayso arrin qurux badan ma ahan laakiin haddana wakti way haystaan haddii rabaan wax inay wanaajiyaan
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali